takoorka qabiil uma maleynayo qof soomaali ah oo aan la kulmo inuu jiro maxaa yeele takoorka weli wuu jiraa qabiilo badan oo la heebsooca ayaa jira oo gabdhahooda aan la guursanin wiilashoodana aysan guursanin gabdhaha kale ammaan deegaan markaan ka hadlayno deegaanka hadduusan lahayn amni iyo maamul hor- wax maxayda kalsooniya ma ka imaan karto wax amnina ma jiri karo marka sidaa darteed insha allah mar walba waxaa muhiim ah in maamulka iyo shacabka ay wada shaqeeyaan sidaas darteed waxaa imaanaysa kalsooni haa way ila tahay waa uu ku keeni karaa ee, isku socodka dhibaato weyn uu u keeni karaa faquuqa waxaa lagu hortagi karaa een, takoor qabiil in la baabi'iyo in dadka wacyigelin badan loo suubiyo Een, qabiilkan runaantii ma ahan een, in laisku takooro waa in laisku aqoonsado oo keliya Een, mala kulmin Een, takoorna kuley haddii la dhaho takoor qabiil maahan mid fiican waayo haddii qabiil qof walba uu qabiil markaasi dhankiisa u aado wax badanaa meesha waxaa meesha ka baxaya gobonimadii iyo een, qof walba wadanimada meesha ka ba- een, saameyn weyn ayuu ku keeni karaa een, marka loo eego takoorka in qof walba la takooro qabiilka ah saameyn weyn ayu- ayuu ku keeni karaa ammaanka deegaanka